maalmahan waxaa da-ayay roobab xoog leh gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya roobabkaas waxay ahaayeen kuwo aada u xoog badan waxay jareen wadada isku xirta muqdisho iyo magaalada baydhabo laba meel ayaana wadadu ay hadda aada halis ugu jirtaa roobabka hadday sii socdaana gebi ahaan waxaa joogsanaya socodka gaadiidka muqdisho iyo baydhabo taasoo xaalad caafimaad iyo mid bini-aadamnimo ka dhalan karta deegaanadan arrintaas iyadoo ay jirto maanta waxaa jir deg dega isugu yimid golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed waxaana loo xil saaray ilaa sideed wasaaradood sida caafimaadka gargaarka arrimaha gudaha warfaafinta macdanta iyo biyaha qorshaynta haweenka iyo bay-ada sideedaas wasaaradood in ay si deg dega ula tacaalaan dadka roobabku ay dhibaateeyeen guryo badan ayay dumiyeen dad badan ayaa barakacay isbitaalka magaalada iyo meelo kalena waxaa laga sheegayaa shuban xoog leh in uu muxuu ahaa dadka soo ridaayo marka arrinta ugu khatarta badan hadda waxay tahay in magaalada baydhabo iyo magaalada buurhakaba ay khatar ugu jiraan inay ka go-doomaan magaalada muqdisho oo inta badan raashinka iyo daruuriyaadka waxyaabaha loo baahan yahay ee magaalada muqdisho uga yimaada marka roobabku aad bay u socdaan dhibaato fara badanna waa ay geysteen magaalada qansax dheere oo kale iyo magaalada kale rashinkii ay lahaayeen ama bakaaradii godka ugu jiray ayay biyaha ugu galeen iyadana xaalad aada deg deg u ah ayaa ka jirta marka maamulka koonfur galbeed wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha samafalka inay dadkaas dhibaatada xooga lihii roobabka u geysteen ay gargaar la soo gaaraan waxaa jira hadda maamulka degmada baydhabo iyo guddoomiyaha gobolka inay dadaalo xoog la sameynayaan iyo ganacsatada oo loogu gurbanayo dadka guryaha cooshadaha degan oo roobabka ay dhibaatada xooga lihi gaarsiiyeen inkastoo aan lasoo sheegin roobabka inay dad ku dhinteen haddana guryo badan ayaa la sheegayaa inay ku burbureen marka dhibaato xoog leh ayaa taagan marka maamulku waxa uu maanta shirkiisa deg dega uu ahaa in xaalad deg dega lagu dhawaaqay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolada ay roobabka xooga lihi ka socdaan